وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما
wuxuu goddoonshay rabbigaa inaydaan caabudan cidna isaga ma ahee iyo u samafal labada waalid hadduu midkood ama labadoodaba ku soo gaara agtaada da'weyni ha ku odhan eray xurmadarra ah haba ahaatee uf waxaa la isu diiday in lagu yidhaahdo waalidka uf aan la maqlayn marka wixii ka sii weyn oo qowl ama ficil ah ka daran oo ka dembi weyn mana bannaana bal wuxuu alla amray in la xurmeeyo oo la xaq dhowro oo si fiican loo xidhiiriyo oo la wanaajiyo oo loogu adeego si farxad iyo laabfurni leh uf waa muujin diiddo amana ha ku odhan eray xurmadarra ah haba ahaatee uf hana canaanan oo kula hadal hadal wanaagsan oo xurmo leh